Dabaylo xooggan oo muddooyinkii dambe ka dhacayay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dadka barakacyaasha ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda. Qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha magaalada Kismaayo ayaa ka hadlaya saameynta ay dabaylahan u geysteen.
Meeshaan waxay ina haysaa anaga muddo indhaha waa kala feedi la'nahay guryihii anaga balbalada anaga aan dhisanana dabeeshii anaga qaadahayso waan rafaadsannahay walaalaheena waxaan ka codsanaynaa in guryahaas ay nagu soo garab qabtaan wixii kalaa loo baahan yahay inay nala arkaan waa dacy macnaa anaga tabardaraana hayso meeshaan dhibaana keenay bismillaahi raxmaan raxiim gurigii adi aad geli laheed oo madax aad gelin laheed oo ilmaha aad ku qaban laheedaaba macnaha dabeeshii anaga qaadahayso cabadii anaga aan ku soo hayno maanta afar ah oo meeshaan nala keeno oo ood macnaha aynaga qaadaysa waa waa la dhisahayaa waa dumahayaan waa la dhisahay way dumahayaan oodiina tawar anaga aan ku gadan ma haysan walaalaheena waxaan rabnaa in guriyihii ilmaha anaga aan gashan laheen aan meeshii waxaan ku qaban laheen inay nagu soo garab qabtaan ilmi yar yaraan haysanaa wax alle waxay noo soo kasi lahayn oo anaga madaxa aan gashan inay naga qabtaan waxaana heystaa oo caruurta oo xanuun leey ah oo xaaladooda saana caradan u adkeysan karin waa ku rafaadna meeshaan afar beriyaan deganaha buushka waa dhisaynaa wuu soo dumaa waa dhisaynaa waa soo dumaa waxaan oo kaleeto habeenkii oohin caradiyaa ku badata ilmihii ma shaqaysan kartid meel ma aadi kartid meel aad degan tahay ood ku hoynaysaba ma qabtid waa ku rafaadnay mijingayaasha hataa mir aan kusoo aruursanayno mar ilmihii meela ugu tagayna mala dabeeshaan aga qaada ilmaha so ood aan dhisna ma haysano mareeraha gagaabkaa soo gurinaa loorahanaan jejeexnaa kor saarnaa dabeeshaa naga qaade meel aan ku hoynaaba la asarnaebo Dabaylahan xooggan ayaa magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda ka dhacayay maalmihii la soo dhaafay iyaga oo saameyn kala duwan ku yeeshay dadka barakacyaasha ah.